dowladda federaalk soomaaliyana sheendhatay qalab iyo sheegdi in laka galaw doorashada dareerta kaasoo laakabandhigkii munaasabadiisu muqdisho qobadi guddiga madabbannaan ee doorashooyinka qaranka gudoomiyaha guddiga cabdikariin axmed xasan oo faahfaahin kubiyi qalabkii hosheennang ayaa sheegay in la hambandhigkay dadka soomaaliyeed ururada siyaasadii oo saaxiibada caalamke si tijaabo lanka suubiyey ka hor doorashada
waa ku faraxsannahay maanta madaxda qaranka inay nala joogto ururadii isdiiwaan geliyey oo shanta ahaanana madaxdooda waa nala joogaan soo dhawaada waa sharaf waa maalin weyn waa maalin taariikhiya saa la socotaan bishii disembar labadeedii guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodumuhu waxay doorteen hoggaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kadib waxaan bilownay inaan samayno dhammaan shuruucdii u baahnaa guddiga inuu ku shaqeeyo habraacyadii shan iyo labaatan xeer hoosaad waxaan samaysanay guddiyadii loogu talagalay inay kor joogteeyaan guddiyada maamulka iyo shaqada noo haya waxaan ku guulaysanay inaan gobolladii dalkii soomaaliya ee maamul ahaan aan u rabnay inaan ka samayno golaha deegaanka inaan wafuud u kala dirnay waxaa noo hirgashay inaan qalabkii doorashada soo gadanno oo history maanta soomaaliya waxaa u yaalla hanti qaran oo guddigu u hayo oo ah qalabkii doorashada sidoo kale oliba hooste ku harayga inay waajibaad iyo gududaayanga islamarkaasna doorashada golaha deegaanka la bilaabo doona bilo juun ee sanadkan iyoo laka bilaabo doona gobolka banaadir si dadweynigiiyo handoordan golayaasho waxaa noo hirgalay inaan bilownay inaan goobihii codbixinta aanu soo qiimaynay soo calaamadsanay diyaarsannay waxaa sharaf weyn noo ah in berri maahanay saa dambe oo bisha abril ay tahay shan iyo tobankeeda lixdan sano ku dhowaad kadib dadka soomaaliyeed ku nool gobolka banaadir inay u dareeraan inay doortaan isdiiwaangelintoodii inay bilaabaan si ay bishii juun soddonkeeda u doortaan golahooda deegaanka intaasoo shaqaan qabannay xafladda waa furitaan waxaan rabnaa inaan idin tusno qalabkii doorashada oo aan rabnaa bannaanka inaan idinku tusno siduu u yahay qalabka qalab saxa oo shaqaynaya waxaana rabnaa inaan maanta idiin sheegno daafurka waa u jeedaan daafurka ololaha qaranka ee diiwaangelinta codbixiyaasha marka anaga stagekaasa maanta bilaabeynaa waa mahadsantihiin sidoo kale munaasabadii waliba ku hadalay gudoomiyaha gobolka banaadir amiir soo sheegay inay hogaamiye doonaan ashacaabka gobolka banaadir si oon isdiiwaangeliyaan waan anseedaan goobaha codbixinta waxaan rabnaa inaan dooranno madaxdeenna oo aan u sheegno waxa aan rabno maalinta waxa aan rabno uu qaban waayana aan idhaahno walaalow raalli ahaa xuseenoo xasan aan kugu bedelaynaa sidaa darteed guddoomiye guddoomiye wasiir waa fursad weyn oo qiimo badan ayay u tahay gobolka banaadir in isaga lagu bilaabo welibana waxaa lagu bilaabay degmadii degmo ugu horreysay ee xamar laga sameeyo taasoo ahayd degmada shangaani taariikhda degmooyinka marka la raaco degmadii ugu horreysay waxay ahayd shangaani oo xamar laga sameeyo marka iyadaa lagu bilaabi doonaa kama hordhacayo barnaamijka intiisa xoogga leh guddiga doorashooyinka faahfaahin doona laakiin anigu waxaan hogaaminayaa in ay dadka muqdisho doortaan una soo baxaan isna diiwaangeliyaan waxaan codsanayaa haddii aan amar ku leeyahana aan amraya cid walba in ay isdiiwaangeliso berrita ha ka doodin midaan anigu rabinaa yimid haddaadan adigu isdiiwaan gelin oo aadan dooran